haatanna garowe magaalada garowe waxaa ku sugan hogaamiyeyaal soomaali ah oo kala fikir duwan oo ay ka mid yihiin madaxweynaha soomaaliya madaxweynayaashii ka horreeyey madaxda maamul goboleedyada iyo siyaasiyiin kale kuwaas oo dhammaantood ka wada qaybgalaya xafladda lagu caleema saarayo madaxweynaha cusub ee maamulka puntland siciid cabdulaahi dani nuux muuse birjeeb ayaa warbixintan garowe kasoo diray wafdiga madaxweyne farmaajo ayaa noqonaya mas-uulkii ugu dambeeyey madax kala duwan oo maalmihii ugu dambeeyey soo gaaraya magaalada garowe madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa ilaa iyo shalay soo dhoweynayey madaxda maamul goboleedyada kuwa federaalka iyo madaxweyneyaal hore oo dowladda federaalk soo maray kuwaasoo u yimid garowe caleemasaarka madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa oo caawa ka dhacaysa xarunta madaxtooyada waxaan aada iyo aada uga mahad celinaynaa wafdiga iyo madaxweynahaba sida wanaagsan oo sharafta iyo karaamada leh ay noogu soo sharfeen inay nagala qayb galaan xafladda caleemasaarka natiijadii ka dhalatay doorashadii ka dhacday puntland sideedda bisha waxaan ku faraxsannahay inay shacabka puntland iyo dowladduba ay maanta ay soo dhoweysay madaxweynaha iyo wafdiga ballaaran la socday madaxweynaha dowladda federaalka ayaa sheegay in ujeeddada safarkiisa ay tahay ka qaybgalka caleemasaarka madaxda puntland حقيقة إن شاء الله لا يلام أرجونا أن يكون ذلك وأن يمر مد على وساقة لوق بقلبية وأن نعلم الشعب وكذا خاصة في الظلم وأن نكون مرينا شيء سوى نفسه العظيم على مسار كسنة كان ayaa ka duwan marka loo eego kuwii hore waxa uuna kulmiyey qeybo badan oo qeybtood siyaasadda ku kala aragti duwan waana halka ay isha ku hayaan ama uga hadalhaynta badnayd labadii maalmood ee ugu dambeysay guud ahaan soomaaliya nuux muuse birjeeb v o a garowe